subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu dooran waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka wada hadlay in gurmashada dadka ku barakacay fatahaadaha ka dhashay webiga shabeelle maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo amar duldhigay dadka maxkamadda al-shabaab cadaaladda u raadsada inka badan toddoba-iyo toban kun oo qof oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha gobolka shabeelle oo dowladu deegaanka soomaalida etoobiya uu ku fatahay webiga shabeelle wasiirka haweenka xukuumadda soomaaliya oo abaalmarino guddoonsiisay haween shaqo qabtay akhbaaraadka dibadda warkeenas waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka soo galuutiga ah ee dalka maraykanka oo la filayo inay kororto xilli uu maanta ku egyahay sharci loogu talagalay xakamaynta dadkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale subax wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha may laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhawaadaya iyagoo intaasi ka faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka wada hadlay gurmashada dadka kasoo horjeeda fataha dadka kasoo horjeeda fatahaadaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa kulan la yeeshay kula yeeshay magaalada muqdisho gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka hadlay sidii gurmad deg deg ah loogu sameyn lahaa bulshada beledweyn oo ku dagaalamay fatahaadaha uu geystay webiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa ugu balanqayaa guud ahaan u ballanqaaday shacabka soomaaliyeed ee qurbo joogta ah iyo hay-adaha samafalka inay u gurmadaan dadka fatahaadaha ku barakacay guud ahaanba oo gurmad nuuciisa sareeyo dadkaas loo qabto guud ahaantoodba fatahaadaha uu geystay webiga ayaana saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay dadka shacabka ah kuwaas oo la dhibaatoonayay inta ugu badan in fatahaadaha webiga uu geystay dadka qaarkood ayaana fatahaadahaasi ku barakacay isla fatahaadaha intaan ka bixin toddobiiy toban kun oo qofood oo kasoo barakacay deegaano ka tirsan shabeelle ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya oo webiga ku fatahay dhibaatooyin kala duwan ayayna dadkaasi wajahayaan guud ahaan markii loo eego arrintan ayaana saameyn xoogan hadda yeelatay markan wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa abaalmarino guddoonsiisay haween ay sheegtay inay ka qayb qaateen dagaalka al-shabaab faadnimo cabdiqaadir xasan ayaa warkan faahfaahineysa
muqdisho waxaa laga daahfuray awlanka iyo abaalmarin bixinta abaalmarinada howlihii lasoo qabtay kowdii ilaa sideedii maars ayaa maanta lagu qabtay dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal kahiye munaasabada waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya saraakiil ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan milatariga ah bahda baambeyda ururada haweenka gobolka banaadir iyo ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale oo madashaas lagu casuumay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana madashan soo qabanqaabisay munaasabadan waxaa abaalmarino lagu guddoonsiinayay sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiil ciidan oo booliiska sidoo kale ka tirsan ururada haweenka gobolka iyo kuwa arrimaha bulshada waxaana dhinaca kale lagu soo bandhigay heese ka turjumayay qiimaha hooyadu ay leedahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdixakiin jimcaale aadan ayaana ka hadlay ahmiyadda munaasabadda
daafurkan maanta wuxuu ka kooban yahay daafurka awlanka iyo abaalmarinta shaqadii weyneed ballaarneed ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee soo qabatay ee la abaalmarin doona dhammaan qof walba oo ka qayb qaatay ha ahaado hogaamiyaasha haweenka ha ahaadaan bahda saxaafadda ha ahaadaan taliyayaasha ciidamada koofi caska taliyayaasha booliska golaha sare ee awlanka ayaa maanta marka halkan barnaamijkiisa inoogu furmaya launchingkiisa halkan inooga hagaagi doonaa waxaa sidoo kale halkan lagu abaalmarin doonaa dhammaan tiimka hadda halkan aan ku sheegay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha marwo khadiijo maxamed diiriye ayaa ku dheeraatay ahmiyadda iyo kaalinta haweenku ku leeyihiin dagaalka lagula jira al-shabaab iyo sida ay ugu qayb qaadanayaan xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab maanta ah waa laba munaasabadood oo isdul saaran sida uu hadda wasiir ku-xigeenka idiin sheegay hogaamiyaasha haweenka hantisihiisa wuxuu ka yimid inaan la jaan qaadno caalamka intiisa kale gaar ahaan qaaranta africa waxaa qorshooleedkeenna ku jira dhismaha awlanka oo ah awlanka marka lasoo gaabiyo sida hadda uu idiin sheegay african women leadership network soomaaliya marka aasaaskeeda ayay ku bilaabatay wayna ka weyn tahay inta hadda dadku u malayn karaan waayo inteennan waxaan isla doonaynaa dhammaan hogaamiyaasha haweenka looye caddi ila raaskambooni hadday dowlad goboleedyo ku leeyihiin iyo hadday dalka ka baxsan yihiin qaaradaha adduunka inaan u saldhigno si aan u helno haweenka africa haweenkii mudnaa ee soomaaliya keliya annaga waxaan noqonaynaa asaasayaashii xornimo doonkii waagii saddex iyo toban dhallinyaro ayaa ku astaysan waxaa noo hari doona inaan nahay haddii allaha awooda le ogolaado laakiin ciddii u malaynaysa in khadiijo ama maryan taqal ama aamine keeb ama guddoomiye jawaahir ama haruhinda keliya aan noqonayno way ka weyn tahay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamuud cali xagaah ayaa soo xiray madashan isagoona uga mahad celiya haweenka kaalinta ay ku leeyihiin xoreynta dalka waxaan ku faraxsanahay maanta xafladan qiimaha badan ee ay soo abaabishay wasaaradda haweenka ay hogaaminayso wasiir khadiija sidaan marar badan ba u sheegay haweenku waa lafdhabarta mujtamaca soomaaliyeed waa lafdhabarta ay ku tiirsan tahay dowladnimada soomaaliyeed sidaas darteed annaga wasaaradda amniga abaal gaar ayaanu haynaa haweenka soomaaliyeed sababta oo ah mar walba iyaga ayaa garbaha iyaga taagan wax walba laga baahanana aan ka helnaa waxaan maanta rabaa inaan fursaddan laga faa'iidaysto garawaagii waa gabogabo garawaagii waa gabogabo sidaas darteed waxaan u baahan nahay inaynu iskaba raacinno oo aynu ka sifayno dalka iyo dadkaba inta dhuumanaysa wax muuqda hadda ma jiraan laakiin inta dhuumaalaysanaysa ee doonaysa inay dhagarto ama dhagar u geysato shacabka soomaaliyeed inaad guryihiinna ka soo saartaan
faadimo cabdiqaadir aad tvga dalsan muqdisho
ayaga faadimo cabdiqaadir xasan aada iyo aad ayay u mahadsan tahay markan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu amar duldhigay dad ay sheegeen in ay maxkamad u doontaan dagaalamayaasha al-shabaab maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaana sheegay in dadka cadaalad u raadsada al-shabaab gacan bira ay ku qaban doonaan oo ay iyagu gacanta ku dhigi doonaan halka warkaasi aad kala socotaan waraadi ah dalsan muqdisho markana akhbaaraadka caalamka ediniika amniga ee mareykanka alexander iyo moyrkas ayaa ballan qaaday inta badan kun kun caruur ah ee doonaya inay maalmaha soo socda soo galaan xuduudda la wadaaga mexico inay kala eryiin tani waxaa dhici doontaa dib ayaa lagu soo celin doonaa sidaasina waxaa xerada guud ee mareykanka macalin ka hor lagu tilmaamay inay cabsida faafitaanka coronavirus sida ku cad siyaasadda cusub oo kamid ah oo ka mid ah adagtii hore ayuu sheegay meerkaas inuu isku dayo inuu si sharci ah kusoo galaan in la eri doono isla beres laga mamnuuci doono inay mareykanka cag soo dhigi jireen shan qaar ka mid a khubarada wax falanqeeya ayaa ku qiyaasay inay ilaa boqol iyo konton kun oo qof oqoota ay ku sugan yihiin xuduudda mareykanka iyo mexico kuwaas oo doonaya inay si uun usoo galaan dalka mareykanka warkiisi waxaa raadiah dalsan kala socotiin waa nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel